waad mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka khilaaf cusub ayaa soo kala dhex galay dowladaha shiinaha iyo jabaan dowladaha shiinaha iyo jabaan ayaa hawada isku mariyey eedeemo la xiriira in midba midka kale uu kusoo xadgudbay hawada dalkiisa iyo inuu wado daandaansi dagaal oo ka dhan ah shiinaha ayaa markiisii ugu horreeyey ku eedeeyey jabaan oo ah xulufada maraykanka inay diyaarado wax basaaso usoo dirtay aagga loo aqoonsan yahay difaaca hawada ee badda lagu murunsan yahay ee bariga shiinaha afhayeenka wasaaradda difaaca ee shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in diyaaradaha sahminta milatariga ee jabaan ay soo galeen aagga difaaca cirka ee shiinaha si ay wax u sahmiyaan isagoo intaasi ku daray in howlgallada basaasnimo oo ay sameeyeen diyaaradaha jabaan ay halis gelin karaan badqabka hawada iyo badda ee labada ciidan dhankeeda jabaan ayaa maanta ka digtay in shiinaha uu wado dhaqdhaqaaqyo militari oo ka dhan ah dhulkeeda iyadoona sheegtay in dhaqdhaqaaqyadaani ay si dhab ah u saameyn karaan amniga qowmiga ee jasiiradaheeda waxay intaasi ku dartay jabaan in dukumiinti ay heshay uu tilmaamayo inay sii kordhayn dhowlatusyada awoodda ciidan ee shiinaha ee ku sugan badda bari iyo agagaarka taiwan iyadoo xustay in toddobaadkii hore diyaaradaha dagaalka ee shiinaha ay dulhihaabayeen meel soddon mitir u jirta diyaaradaha jabaan ee ilaalinayo biyaha lagu murunsan yahay ee badda bari ee shiinaha jabaan ayaa martigelisay saldhigya waaweyn oo ay ku sugan yihiin ciidamo maraykan ah ayaa mar walba ka cabsi qabta inay ku dul dagaalamaan maraykanka iyo shiinaha oo isku haysto jamhuuriyadda taiwan oo uu maraykanka doonayo inuu ka gooyo shiinaha dhanka kale dowladda hindiya ayaa amar duldhigtay shirkadaha diyaaradaha kadib shilkii diyaaradeed ee dhowaan ka dhacay dalkaas hay-adda duulista hawada ee hindiya ayaa ku amartay shirkadda diyaaradaha inay baaritaan ku sameeyaan badhamada shidaalka ee diyaaradaha rakaabka ah ee laga diiwaangeliyey gudaha dalka tallaabadan ayaa timid kadib markii warbixin laga soo saaray shil ay gashay diyaarad ay lahayd shirkadda air indiya oo dhacay bishii hore taasoo lagu ogaaday in furayaasha shidaalka ee labada matoor ee diyaaradda ay isku mar ciladoobeen kadib markii ay diyaaraddu duushay kuuriyada koonfureed ayaa sidoo kale sheegtay inay qaadi doonto tallaabo la mid ah tan hindiya inkastoo shirkadaha hay-adaha duulista rayidka ee maraykanka ee fa ay dhowaan sheegtay in furayaasha ay badqabeen kolkii ay hawada gashay diyaaradda soo dhacday shilka diyaaradda air indian ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya laba boqol iyo lixdan qof oo isugu jira dad rakaab ahaa oo saarnaa diyaaradda iyo dad kale oo ku sugnaa goobta ay ku soo dhacday iyadoo shilkaasi uu noqday mid ka mid ah shilalkii ugu xumaad ee taariikhda duulista ugu dambayntii tafaasiil hor leh ayaa ka imaanaya iska hor imaadyada ka socda koonfurta suuriya ee u dhexeeya milatariga dalka suuriya iyo kooxaha duruusta iyadoona uu maamulka yuhuudda soo faragelinayo wararka ka soo kordhaya xiisadaha ka aloosan koonfurta suuriya ayaa tilmaamaya in kayaanka gumaystaha ah ee yuhuudda uu soo farageliyey xaaladda ka taagan dalka suuriya ee u dhexaysa kooxda duruusta iyo maamulka cusub ee suuriya wasiirka dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa digniin u diray maamulka dimashik isagoo adeegsanaya bartiisa akis kadib markii ciidanka yuhuudda ay duqeeyeen dhowr gawaari oo ku sugnaa koonfurta suuriya si loogu hortago inay gaaraan tuulo ay degto duruusta oo u dhow goobta iska horimaadyada ka socdaan wasiirku wuxuu ku qoray bartiisa akis in weerarada israa'iil ay yihiin fariin cad iyo digniin loo dirayo maamulka suuriya oo tilmaamaysa in maamulka yuhuudda uu garab taagan yahay kooxaha duruusta uusanna aqbalayn in la waxyeeleeyo wararkii ugu dambeeyey ayaana tilmaamaya in colaadda ka socota aagaas ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo labaatan qof oo labada dhinac ka kala tirsan wararkii caalamkana halkaa ayuu ku idil yahay